ciise cabdulaahi ciise anfac waa sidaa sheegtay waxaa maanta magaalada muqdisho lagu wadaa inay ka dhacdo munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayo aasaaskii kasoo wareegatay ciidanka booliska soomaaliyeed oo maanta ay u dabaaldegayaan toddobaatan iyo afar sano guuridii kasoo wareegatay markii dhidabada loo taagay dabcan magaalada muqdisho guud ahaan waxaa laga dareemayaa munaasabadaasi iyo qaabka oo maanta magaalada muqdisho ay ugu dabaaldegayaan ciidanka booliska soomaaliyeed wadooyin dhowra aan soo maray magaalada muqdisho ayaa laga dareemayaa in maanta magaalada muqdisho jawi munaasabada ciidanka booliska ay ka jirto iminka waxaan ku suganahay afaafka hore ee dugsiga tobabarka jenaraal kaahiye ee iskool buluusiya magaalada muqdisho inkastoo aan weli bahda warbaahinta aanan gudaha u gelin xarunta hoolka shirka munaasabada maanta ka dhaceyso ayaa waxaa la filaya in goordhow halkaasi aan u dhaadhacno si aan munaasabada si toosa markaasi u bilaabato uga qayb galno dabcanna ciidanka ayaa gaardiyo kala duwanna waxaa iminka ay ku sameynayaan afaafka hore ee xarunta jenaraal kaahiye iskool booliisiya magaalada muqdisho waxaana si guud maanta oo kaleeta ay ciidanka booliiska ugu dabaaldegaan labaatanka disembar aasaaskoodii iyadoo magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliyaba si weyn looga dareemayo